bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha juun sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday gaadiid ay lahaayeen ciidamka kenya kuwaasoo marayay gudaha waddankaasi gaar ahaan gobolka laamu waxaa la sheegay in ilaa iyo toddoba askari ay dishay al-shabaab sida hadalka uu u dhigay afhayeenka dhinaca howlgallada al-shabaab oo la hadlay warbaahinta taageerta kooxdaasi cabdicasiis abuumuscaba waxa uu sidoo kale tilmaamay in khasaarooyin lixaad lah uu soo gaaray ciidamo kale oo u sheegay in dhaawacyo ay qabaan inkastoo saraakiisha kenya gaar ahaan kuwa booliska laamu ay sheegayaan in ilaa iyo afar askari ay ku dhimatay weerarkaasi lagu qaaday ama lagu qarxiyay gaari ay lahaayeen ciidamada oo ay la socdeen sidoo kalena waxa uu meesha ka saareynay jiraan khasaarooyin intaasi ka badan warbaahinta kenya ayaa qoraysa in ay jiraan khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray ciidanka kenya ilaa iyo afarka askari ayaynu ku koobeen dhimashada inkastoo aysan sheegeen dhaawac iyo sidoo kale tira intaasi ka badan oo dhanka dhimashada marka laga reebo sheegashada kooxda al-shabaab al-shabaab ayaa sheegtay inay sii kordhi doonto weerarada noocan ah ay ku hayaan ciidamada kenya ilaa iyo inta kenya ciidamadeeda ay ka saari doonto gudaha dalka soomaaliya waana hadal inta badan shabaab ay ku celceliyaan marka ay weeraro u geystaan fariisimada ama ciidamada kenya ee maraya qaybo ka mida gudaha dalkaasi ama soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada ayadoo fahad yaasiin loo magacaabay waxaana xilkan hore u hayay baaley oo la sheegay in muran xoogan in muddaa uu kala dhexeeyay ku-xigeenkiisii agaasimaha cusub ayaa muddooyinkii dambe la hadal hayay in loo magacaabi doono la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha soomaaliya balse hadallo badan oo laga keenay khibradda ku aadan dhinaca amniga ee uu leeyahay ayaa keentay ugu dambeyn in laga dhigo agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli muddooyinkii dambe si aadan loo hadalhayay jagada cusub ee loo magacaabi kara fahad yaasiin ayaa ah shakhsiyaadka ugu muhiimsan guushii sideedii febr waa sideedii febraayo ee magaalada muqdisho doorashadii ka dhacday uu kusoo baxay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wuxuuna qayb ka ahaa dadkii sida aadka ugu ololeynayay guusha madaxweynaha waxaa haatan uu noqonaya agaasimihii saddexaad muddo saddex bil gudahood ah oo uu jiro madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo loo magacaabo gudaha madaxtooyada waxaana qayb uu ka yahay mas-uuliyiinta ama kooxda sida gaarka loogu xagliyo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa ka badbaaday qarax gaarigiisa loogu xiray waxaana qaraxaasi dhaawac culus uu kasoo gaaray xaaskiisa oo xilligaasi gaariga la saarneed waxaana sidoo kale ka badbaaday qaraxa gabar yar oo xilligaasi dhabta u saarneed